بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغيني سغالية طبناد كتابكي صور من حياة الصحابة dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan saxaabiga camr ibnu jamuux kaana waxay ahaayeen waa safxadda lix iyo toddobaatanaad kaana waxay ahaayeen abnaau camr ibnu jamuux camr ibnu jamuux wiilashiisu ama inamadiisu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa yaqaana madaa tacalluqi abiihim aabbahood ku dheganaanta uu ku dhegan yahay halka ay gaadhsiisan tahay bisanamihi sanamkiisa manaata la dhihi jiray uu ku dhegan yahay meesha ay gaadhsiisnayd ayay ogaayeen wa kayfa sidii ayay haddana ogaayeen annahu isagu oo sanamka ihi hadaa inuu noqday ay asbaxa ou saara uu noqday maca zamani waqtiga qidcatan qeyb oo minhu isaga ka mid a aabbahood qeyb ka mid a ayuu noqday oo aan la kala bixin karaynin walaakinahum hase aatee inamadii adrakuu waxay ogaadeen annahu sheekadu inay tahay annahu arrintu inay tahay bada-ad inay bilaabatay tatazaczacu inay ligligato ama ay gilgilato makaanatuhu sharaftiisii uu sanamku ku lahaa fii qalbihi aabbahood qalbigiisa uu ku lahaa makaanadii iyo meeshuu ka joogay waxoogaa inay ligliganayso oy waxoogaa gariirto oo sidii hore aysan ahayn ayay dareemeen walaakinahum hasaatee adrakuu waxay ogaadeen annahu arrintu inay tahay bada-ad inay bilaabatay tatazaczacu inay ligligato makaanatuhu booskii uu sanamku ka joogay fii qalbihi aabbahood qalbigiisa meeshuu kaga yiilay waxoogaa inay sidii hore aysan ahayn ayay ogaadeen iyo wa anna calayhim in iyaga laga rabo ay korkooda tahay an yantasicuuhu sanamka inay kasoo siibaan min nafsihi odayga naftiisan uu dhex galay iyo jacaylkan uu u hayo inay kasoo siibaan intizaacan kasoo siibid fadaalika waddadaas oo in sanamkan kada qalbiga aabbahood laga soo siibo yaa sabiiluhu waddaduu u maraya ilal iimaani iimaanka waddaduu u marayo waa in sanamkan jacaylka u hayo laga soo laga laga bixiyo qalbiguu ka gale in laga soo bixiyo marka wadda ayay mareen adlaja wuu kusoo kallahay adlaja waxay kusoo kallaheen ama kusoo guureen badhe abnaau camr ibnu jamuux inamadii camr ibnu jamuuxee saddexda ahaa maca sadiiqihim isagoo la socda saaxiibkood oo mucaad ibnu jabal ahaa ilaa manaa sanamkii manaa ahaa ee aabbahood uu lahaa ayay kusoo guureen goor habeena fi leyli habeen wa xamaluuhu waxay ka soo qaadeen min makaanihi meeshii uu yiilay ayay ka soo qaadeen wa dahabuu bihi waxay la aadeen ilaa xufratin god oo li bani salama qoyskooda reer bani salama ay ahaayeenoo ay lahaayeen godkaasoo yarmuuna bihaa lagu ridayey ama lagu tuurayay aqdaarahum waxala wixii qashinkooda qashinqubkii wey qashinqub baan idhaahnaa godweyn oo qashinqubaho qoyskaasi lahaayeen yay la aadeen wa daraxuuhu waxay ku tuureen sanamkii hunaaka qashinqubkii dhexdiisa ayay ku tuureen wacaaduu waxay kusoo laabteen ilaa buyuutihim gurigooda duuna an yaclama isaguusan ogeyn bihim iyaga uusan dareemin axadun cidina isagu aynan ogaanin yuun qof waliba meeshuu seexanaya iska soo seexay falamaa asbaxa camrun camr oo aabbahoodii markuu waagu u baryey dalafa wuxuu u yaraha dusay isagoon lagu arkayn markaad meel u dustaa la yidhaha dalafa wuxuu u dusay ilaa sanamihi sanamkiisii litaxiyatihi si u salaamo falam yajidhu ma helin wuu waayey fa qaala wuxuu yihi weylakum man man waa kuma kaasoo cadaa weeraray calaa aalihatina ilaahyadayadii calaa ilaahinaa dhe ilaahyagii haadihi leyla habeenkan caawa ayaa ilaahyagii weeraray falam yujibhu uma jawaabin axadun cidina bishayin waxba uguma jawaabin waa laga aamusay fatafiqa wuxuu bilaabay ama uu gudagalay yabxathu inuu raadiyo canhu sanamkiisii fii daakhili lbeyti guriga gudihiisa iyo wakhaarijihi dabadiisaba uu ka raadiyo wa huwa isaga oo yurqii doobinaya doobinaya ama yurqii ciyaya yurqiidantada waa ficil oo ruqaa albaciir ruqaa ritiga markuu ciyayo ritiga cidiisuna waa waa guux ritigu markuu doobinayo uu guuxayo yaa ruqaa baa la ruqaa unka ruqaa albaciir wa huwa isaga oo yurqii doobinaya wa yusbidu xumbaynaya oo afka labadiisa daan aburku ka da-ayo sidii riti baarqabahoo doobinaya markuu ritigu doobinayana abur ayuu tuuraa abur wa huwa isaga oo yurqii doobinaya wa yusbidu abrinaya ub abur sii daynaya waxaa laga wadaa kinaaya waxaa cadhada meeshay ka gaadhsantahay cadho meeshii ugu dambeysay isaga oo cadhaysan yuu raadiyey wayata wayatahaddadu isagoo oo hanjabaya dadka u hanjabaya wayatawacadu isagoo u goodinaya xataa wajadahu ilaa uu ka helo sanamkiisii xataa intii ayuu raadiyay isagoo xanaaqsan wajadahu sanamkiisii uu ka helo sanamkiisiioo munakasan gembiyan oo afka u yaalla wejiga dhulka u yaalla munakasku waa sidaas gembiyan calaa ra'sihi madaxiisa fi lxufrati godkii qashinqubka ah isagoo ku jira yuu arkay wuu soo bixiyey faqasalahu wuu maydhay wa taharahu wuu nadiifiyey wa tayabahu wuu carfiyey oo barafuun iyo cadar buu mariyey wa acaadahu wuxuu ku celiyey ilaa makaanihi meeshii uu yiilay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay low aclamu haddaan ogaan lahaa man qofkii facala sameeyey haadaa arrintan qofkii sameeyey la ukhsiyannahu qofkaas dulli ayaan badi lahaa dulli waan dullayn lahaa ama waan cadaabi lahaa khisigu cadaabna wuu noqdaa dullina wuu noqdaa falamaa kaanad markay ahaatay alleylatu athaaniya habeenkii labaad markay haddana ahaatay caddaa waxay weerareen haddana alfityatu nimankii dhallinyarada ahaa calaa mana mana ayay haddana weerareen fa facaluu waxay ku sameeyeen fiihi sanamkii mana ahaa midla ficlihim falkoodii mid la mida bil amsi shalay falkii ay sameeyeen qashinqubkii unbay haddana ku rideen falamaa asbaxa shaykhu odaygii markii uu waabariistay oo fa wajadahu uu iltamasahu sanamkii uu raadiyey dhe horta iltamasahu sanamkii ayuu raadiyey uu baadi goobay fa wajadahu sanamkii wuxuu ka helay filxufrati godkii ayuu ka helay mulatakhan isaga oo lagu dhammuuqay bil aqdaari qashinkii iyo qurunkii iyo xaarkii isagoo ku dhex jira fa akhadahu wuu soo qaaday wuu soo qaatay waqasalahu wuu maydhay wa tayabahu wuu nadiifiyey wa acaadahu ilaa makaanihi meeshiisii ayuu ku celiyey haddana wamaa zaala alfityatu dhallinyaradii kama aynan iskama ayna bedelin ama kama zuulin yafcaluuna inay ku sameeyaan bisanami sanamkii midla daalika sidaas oo kale kulla yowmin maalin walba qashinqubkiinbay ku ridayaan falamaa markii daaqa uu cidhiidhiyuu cidhiidhiyamay bihim iyagii darcan xagga laabta uu ka cidhiiyamay oo cadhadii ay ka badatay saas weeye falamaa markii daaqa uu cidhiidhiyamay bihim dhallinyaradan iyo waxa ay samaynayaan darcan xabadkiisii uu cidhiidhiyamay oo cadhadu ay ka badatay raaxa ilayhi sanamkii ayuu aaday qabla manaamihii intuusan seexanin hurdadiisa ka hor ayuu sanamkiisii aaday wa akhada sayfahu sayftiisiina wuu qaatay fa callaqahu wuxuu ka soo laalaadiyey sayftiisii bira'sihi madaxiisa madaxii sanamka wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa manaa manaw innii anigu wallaahi baan ku dhaartay maa aclamu garan maayo man qofka yasnacu kugu samaynaya haadaa kan alladii kaasoo taraa aada aragto arrintan aad aragto maalinba qashinka lagu rido lagugu ridayo aniga cidda kugu samaynaysa ma garanayo ee fa in kaana hadduu yahay fiika adiga dhexdaada khayrun wax wanaagaba haddii aada hayso wax khayriga hadday kugu sugan yihiin fadfac iska celi ashara xumaanta canka adiga iska celi nimankan maalin walba qashinka ugu tooraya adigu iska celi iska celi wahaadaa kana asayfu sayftii weeye oo macaka adigu aada haysata sayftan iskaga celi uma markaa kadib awaa ilaa firaashihi gogashiisii ayuu u dunmay uu ku laabtay oo iska seexday famaa an istayqana ma aysan yaqiinsanin oo maaysan hubsanin alfityatu dhallinyaradii min ana sheykha inuu odaygii qada khuuriyey fii nowmi hurdadiisa uu ku khuuriyey xataa dahabu xataa habbuu ilaa ay soo wada kacaan ila sanami sanamkii ay u soo kacaan oy soo aadaan fa akhaduu sayfa sayftii ayay waxay ka qaateen ay ka soo bixiyeen min cunuqihi qoortiisii wa dahabuu bihi waxay geeyeen khaarij almanzili guriga bannaankiisa wa qaranuuhu waxay ku xidheenba markan ilaa kalbin meyitin meyd bakti oo meeshiilay yay bixablin xalig kula xidheen meydkii iyo sanamkii ayay isku xidheen xadhig bay iskula xidheen wa alqow bihimaa aygii iyo sanamkii oo isku xidhan baa waxay ku tuureen fii bi'rin ceel marka qashin qub ah ceelkaasoo libani salama ay lahaayeen kaasoo tasiilu ilayha ay ku qulqusho al aqdaaru bulaacaduhu bulaacaduhu wa tatajamacu fiiha ay ku ururto marka markan waxaa lagu sii kordhiyey ay baa lagu xidhay bakti ah falama stayqada sheekhu odaygii markii uu soo toosay hurdadii ka soo toosay oo walam yajid isanama sanamkii uusan helin kharaja wuu baxay bannaanka uu baxay yaltamisuhu isagoo oo raadinaya fawajadahu wuu helay mukiban calaa wajhi isagoo oo gembiyan oo wejiga u yaala fil bi'ri ceelkii maqruunan oo ku xidhan ilaa kalbin meyitin ay bakti ah waqud suliba isaga oo lagala baxay minhu isaga asayfu sayftii falam yukhrijhu ma soo bixinin haadihi almara markan min alxufrati godkii kama soo bixinin wa inamaa tarakahu wuu iskaga tegay xaydu meel ayuu uga soo tegay alqowha ay ku tuureen wa anshada wuxuu qaaday yaquulu isagoo leh wallaahi baan ku dhaartay low kunta haddaad ahaan lahayd ilaahan ilaah haddaad ahaan lahayd lam takun maadan ahaateen anta adiga iyo wa kalbun ay isku xidhani isku xidhani wasta bi'rin ceel dhexdii maydaan ahaateen fii qarnin idinkofii qaranin idinkoo isku xidhan uma maa labitha ma uusan sii joogjoogin an dakhala fii diin illaahi inuu diinta ilaahay soo galay marka qisadan waxaa laga aqrisanayaa ama laga dheehan karaa caqliga bani aadamku markii uu inxiraafo oo uu waddada saxda ah xaqa ka leexdo micno darrada ku dhacaysa ninkan wuxuu sanam wuxuu ilaah ka dhiganayaa uu caabudayaa uu barakaysanayaa oo uu jecel yahay uu xoolo u gowrici oo wax walba qori uu isagu soo qoray marka hore oo aan la hadlaynin markuu ogaaday inuusan la hadlaynina habar buu gadaashiisa fadhiisinaya uu leeyahay habartaa jawaabi qashinka marka lagu tuuro uu iska celin waayo maalin walba wuu dhaqi yacni ruuxa bani aadamkii markuu inxiraafo oo xaqa uu ka inxiraafo xataa caqli hadduu leeyahay caqligiisii caqligiisii baa daboolmaya marka qisadani waxa weeyaan waa qisadii ugu yaabka badnayd le ama qisadaha uga yaabka badan bay kusyay ka mid tahay ee muujinaya dadka wathaniyiinta ee qoryaha caabudayay iyo dadka munxarifiinta ahba guud ahaan sidii caqligoodii uu u xumaaday tadawaqa wuu dhadhansaday camr bnu jamuux min xalaawati aliimaani iimaanka macaankiisa ayuu dhadhansaday maa jacalahu wax ka dhigay ama ka yeelay ayuu dhadhansaday yacudu inuu qaniino banaana nadami faraha farta inuu shallay daraaddeed inuu farta qaniino maa jacalahu wax ka dhigay yacudu banaana nadami inuu farta qaniino farqaniinku waa shallayto calaa kulli laxdatin ilbidhiqsi kasta inuu farta u qaniino taasoo qadaaha fi shirki uu shirkiga isagoo shirki ku jira daqiiqad kasta oo gudubtay oo noloshiisa calaa kulli laxdatin ilbidhiqsi kasta oo qadaahaa uu gutay ama laxdo soo martay micnihii fi shirki isaga oo shirki ku sugan oo mushriga ilbidho kasta oo soo maray ayuu farta ka qani la qaniinayaa fa aqbala wuxuu u jeestay qalbigiisa iyo qaalibkiisa iyo maskaxdiisa iyo awooddiisa o dhan wuxuu u jeestay cala addiini aljadiid diinta cusub bijasadihi jirhkiisa iyo wa ruuxihi iyo ruuxdiisa wa wadaca wuxuu dhigay nafsahu naftiisa iyo wa maalahu hantidiisa iyo wa waladahu ubadkiisaba fii taacati illaahi alla subxaanahu wa tacaala u hoggaansankiisa iyo wa taacati rasuulihi iyo alla rasuulkiisa u hoggaansankiisa ayuu intaasoo dhan dhigay waxalla wixii uu haystay naftiisa ka bilow ee maalkiisa iyo ubadkiisaba wamaa huwa muusan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane markuu soo islaamay xataa kaanad ilaa ay ka ahata uxudun dagaalkii uxud dagaalkii uxud dagaalkii uxud baa la soo gaadhay isagoo mumina oo ka shallaanay ka shallaynaya oo farta ka qanla qaniinaya saacad kasta ama ilbidhisa kasta uu soo noolaa isagoo mushriga fara-a wuxuu arkay uxud markay ahaatay camr ibnuljamuux wuxuu arkay abnaa'ahu inamadiisii athalaatata ee saddexda ahaa oo yatajahazuuna isdiyaarinaya liliqaa'i acdaa'i illaahi cadowga ilaahay sidii loola dagaalami lahaa wa nadara ilayhim iyagii ayuu eegay khaadiina iyagoo kallahaya raa'ixiina soo caraabaya ka asadi sara iyagoo ood moodo libaaxii libaaxyadii duurka ama kaynta wahum iyaga oo yatawahajuuna siraadmaya showqan hilow daraaddeed bay u siraadmayaan ilaa nayli shahaadati shahiidnimo inay helaan iyo walfawsi inay ku liibaanaan bimardaati illaahi alla raalli ahashiisi fa athaara waxaa kiciyey almowqifu arrintaa iyada ah arrintaa wiilashiisa u arkay ee shahiidnimada u hiloobaya ee jannadii ilaahay rabay iyo raalli ahaanshihiisa arrintaasaa waxay kicisay xamiyatahu isagana ficiladiisa inuu arrintaa ka ficiloodu yidhaahdo oo aniga ma jannadaa layga xigaa wa casama wuxuu go-aansaday calaa an yaqduu inuu kallaho macahum inamadiisa isagoo la jira ilal jihaadi jihaadka inuu kallaho taxta raayati rasuulilaahi rasuulka ilaahay raayadiisa hoosteeda isagoo ka dagaalamaya laakina hase atee alfidyata inamadii dhallinyarada ahaa ajmacuu waxay go-aansadeen calaa manci abiihim aabbahood inay ka celiyaan ay iska hortaagaan mimaa wixii casama calayhi uu go-aansaday sababtu maxay tahay fa huwa isagu sheykhun oday weeye kabiirun oo duq ah taacinun fi sinni oo da-da dhex galay daacinun galay fi sinni da yani duqoobay oo gaboobay wa huwa haddana ilaa daalika duqnimadaas kasakow acraju wuu lug la-yahay waa laangare waa jiis weliba shadiid alcaraji jiisnimadiisa iyo laangarhnimadiisu ay aad u daran tahay oo lugtiisii hal lugba ebera waqad cadarahu allaahu ilaahayna dadkaasuu fasaxay cudurdaar baa loo sameeyey loo cudurdaaray caza wajalla fii man cadarahum laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun baa la yidhi qur-aan baa soo degay waa loo cudray fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu odaygii aabbahooda waxay ku yidhahdeen yaa abaana aabbahanow ina allaaha alleh subxaanahu wa tacaala cadaraka wuu ku cudurdaaray adiga maxaa jira acraj baad tahay waad lug la-da fa calaama maxaa tukallifu nafsaka naftaada ugu mashaqaynaysaa ood ugu jirabaysaa maa acfaaka allaahu wuxuu alla kaa cafiyay minhu isaga faqadiba shaykhu odaygiibaa xanaaqay min qowlihim hadalkooda ashadda alqadabi cadhatii ugu darayd ayuu ka cadhooday wantalaqa ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi ayuu aaday yashkuuhum isagoo ka cabanaya wiilashiisa oo dacweynaya faqaali wuxuu yidhi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow ina abnaa'i inamadayda haa ulaa'i oo kuwana yuriiduuna waxay doonayaan an yaxbisuunii inay iga celiyaan can hada alkhayri khayrkan inay iga celiyaan khayrkan oo jihaadka ah iyo shahaadadan iyo jannadan iyo rida- mardaatillaahi alla raalli ahanshihiisay rabaa inay iga celiyaan wahum iyaga oo yatadaracuuna marmarsinyo ka dhiganaya biannii acraju inaan anigu ahay nin lugla ama laangara ah ama jiis ah wallaahi baan ku dhaartay innii anigu yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow la arjuu waxaan rajaynayaa an ata'a inaan kula socdo bicarjatii laangaranimadayda iyo lugtaydan aan ladahay la ahay haadihi oo tantada aljannata jannada inaan kula socdo lugtaydan aan la ahay baan rabaa fa qaala wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam liabnaa'ihi inamadiisii wuxuu ku yidhi dacuuhu iska daaya waxa lacala allaha waxaa laga yaabaa in alleh yarsuquha yarsuquhu shahaada shahaad- shahaado u siiye eh faraha ka qaada fa khallow way ka wareegeen canhu jidkiisa ayay ka wareegeen idcaanan iyaga oo u khuduucaya ama u hoggaansamaya liamri rasuulillaahi rasuulka ilaahay amarkiisa wamaa in azifa wamaa in azifa maba imanin waqtu lkhuruuji waqtigii la bixi lahaa ma soo gelin ma iman markuu yimid ba micnihii waqtigii loo bixi lahaa uxud wamaa in azifa ay xaana ma soo gelin oo ma imanin waqtigii waqtulkhuruuji waqtiga la bixi lahaa xataa wadaca ilaa uu ka sagootiye camr bnu jamuux sawjatahu xaaskiisii wadaaca mufaariqin mid tegay sagootigiisa mid tegay oo laa yacuudu aan soo laabanayn soo noqonayn tuma markaa kadib ittajaha wuxuu u jeestay ila alqiblati xagga qiblada waraf- wa rafaca kafayhi labadiisa cukurna sare ayuu u qaaday ama gacmihiisa ila samaa'i wa qaala wuxuu yihi allaahuma allahayow ursuqni shahaadata shahiidnimada isi oo igu ars igu ras ilaahu isi oo igu arsaaq allaahuma arsuqni shahaadata ilaahu shahiidnimo isi walaa tarudunii ilaahayow ha ii soo celinin ilaa ahlii reerkayga ilaahayo ilaahayow ha ii soo celinin khaa'iban anigoo afara maran anoo shahaado soo waayey yani waxyaabaha asxaabta lagu arkay oo hadda camr ibnu jamuuxan uu ka mid yahay baraa ibnu maaligna aan soo aragnay aan soo aragnay ee, horeyna aan u soo aragnay een, intaasoo saxaabi oo dhan uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu jaxshi iyo oo dhahaya ilaahayow anoo nabad ah oo bad qaba ilaahu ay soo celin shahiidnimo raba halkana waxaa la ogyahay ruux kasta oo dagaal galaya wuxuu rabaa uu rajaynayaa uu hunguri ka qabaa isagoo nabada inuu soo noqdo iyaguna waxay leeyihiin ilaahay oo ha isoo celinin waxay u arkaan khasaaraha waxay u arkaan iyaga oo fayow inay soo laabtaan marka iimaanku meeshuu dadka gaadhsiin kara wax caadi a maha wuxuu ihi allaahuma allahayow irsuqni shahaadata ilaahu igu arsaaq shahiidnimo walaa tarudini ha igu soo celin ilaa ahli reerkayga khaa'iban anoo farmaran uma intalaqa wuu dhaqaaqay oo wuu jaqaafiyey yuxiitu bihi isagoo ay ku soo gadaaman yihiin abnaa'uhu inamadiisii athalaathatu ee saddexda ah wa jumuucun iyo iyo tiro badan kabiiratun oo weyn oo min qowmihi qoladiisa ama tolkiisa oo bani salama ahaa walamaa markii xamya uu kululaaday watiisu lmacrakati tanuurkii meesha tanuurkii ama tanaarkii dagaalku markuu adkaaday yani dagaalkii markuu kululaaday wa tafaraqa annaasu dadkiina ay ka kala firxadeen can rasuulillaahi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markaa jabka yar uu dhacay uxud baan kusoo aragnay iyadoo tifaftirane shuuhidda waxaa la arkaya camr ibnu jawiix baa la arkayay oo yamdii sii socda fi raciili lwal safkii hore safkii hore ee rasuulka kusoo laabtay jabku markuu dhacay dad baa sugnaaday oo rasuulka la joogay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam toddoba ansaara iyo laba muhaajiriin ah marka toddobadii ansaarta ah waa la dilay labadii muhaajiriinna waxa weeyaan dhaawacyo waaweyn baa soo gaadhay kadib waa lasoo rogaal celiyey dad badan baa soo rogaal celiyey oo rasuulka u yimid abubakar baa ugu horreeyey cumar baa ku xigay waa la yimid mid mid baa loo yimid marka dadkaas imanayey ee rasuulka u imanayay buu ka mid ahaa shuuhidda waa la arkayay buu ihi camr bnu jamuux yamdi isaga oo socda fi raciili lwali safkii hore wayahibu ku boodaya calaa rijlihi asaxiixati lugtiisii fayoobayd isagoo ku boodaya wahban bootin wahuwa yaquulu isagoo odhanaya ama dhahaya innii anigu la mushtaaqun waxaan u hilowsanahay ila aljanna innii anigu la mushtaaqun waxaan u hilowsanahay ila aljanna wa kaana waxaa ahaa waraa'ahu gadaashiisa ibnuhi inankiisii khallaad ahaa ayaana ka dambeeyey wamaa saala kama zuulin ama iskama bedelin asheykha odayga iyo wa fataahu wiilkiisii yaraa yujaadilaani yujaalidaani yujaalidaani inay seeftooda ku difaacaan can rasuulillaahi rasuulka ilaahay inay seeftooda ku difaacaan xataa kharaa ilaa ay labadoodaba dhulka ku dhacaan sariicayni iyaga oo meyd ah shahiidayni oo laba shahiida calaa ardi almacraka dhulku dagaalka ka socday oo leysa uusan ahayn bayna alibni inanka iyo wa abiihi aabbihi ilaa laxadaatun ilbiriqsiya maahane markay labadoodba shahiidayaan wamaa in wadacat ma aysan dhigin ama ma aysan furin almacrakatu dagaalkii awsaaraha xamaanteeda maysan dhiganin yani may joogsanin baa laga wadaa wamaa in wadacat ma aysan dhulka dhigin almacrakatu dagaalkii awsaaraha xamaanteedii maynan dhulka dhiganin oo maynan dhammaanin yacni dagaalkii markuu joogsaday xataa qaama ilaa uu iska taago rasuulilaahi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa shuhadaa'i uxud dadkii uxud ku shahiiday ee toddobaatanka ahaa ayuu isu taagay liwaariihim turaabahum si ciidda uu ugu rogo fa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabihi khalluuhum u daaya bidimaa'ihim dhiigooda yaan la dhaqin wa jiraaxihim dhaawacyadooda fa ana aniga ashahiidu calayhim maalinta qiyaamo anaa u markhaati furaya uma qaala haddana wuxuu yihi rasuulku maa min muslimin ma jiro qof muslima kaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiili illaahi ay fii iclaa'i diinillaahi diinta ilaahay sar u qaadideeda daraaddeed loo dhaawacayo ilaa hadday arrintaasi jirta jaa-a wuu yimaadaa qofkaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yasiilu isaga uu qulqulayo daman dhiiggii ka qulqulaya isagu dhiiggii un qulqulayo allownu midabka dhiiggu ka lowni zacfaraani zacfaraanka midabkiisii weeye wariixu caraftiisuna ka riixilmiski miskiga caraftiisa oo kale weeye uma haddana qaala wuxuu yidhi idfunuu aasa ama duuga camr ibna jamuux maca cabdulaahi bna camr halala duugo cabdulaahi bni camr halala duuga waxa weyaan jaabir ibni cabdilaahi aabbihi wey maxaa jira faqad kaana waxay ahaayeen mutaxaabayni labada isjecel bay ahaayeen mutasaafayni oo isu qalbi fayow fi dunyaa markii la noolaa ee dunida la joogay labadoodaa la isla aasay radia allaahu allah ka raalli ahaado can camr ibni jamuux allah ka raalli ahaaday wa asxaabihi asxaabtiisii oo min shuhadaa'i uxud uxud shahiidyadoodii ka mid a wa nawara allah ha u iftiimiyo ha nuuriyo lahum iyaga qubuurahum qubuurtooda allah u nuuriyo waabanu u nuurinoo dee shuhada ayay ahaayeene intaana waxaa kusoo gabagaboobay qisadii yaabka lahayd ee saxaabiga la yidhaahdo camr ibnu jamuux wallahu subxaanahu wa tacala aclam